subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale dilanahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington shirkad si weyn uga soo shaabaxday suuqyada takaasida ee maraykanka oo la yidhaahdo uber oo lagu martigeliyey lagu maalgeliyey malaayiin dollar ayaa ciriiri waxa ay gelisay takaasidii caadiga ahaa ee meelo badan oo maraykanka ka mid ah darawaliinta takaasida magaalada washington d c iyo agaareeda ayaa ka mida darawaliinta dareemay ciriiriga iyo weliba tartanka xoogan ee suuqa ee ay shirkadda uber ay kusoo kordhisay soomaali badan ayaa iyana ka mida dadka ajaanibta ah ee ku shaqaysta takaasida dalkan maraykanka oo iyagu laftooda haatan sheegay in shaqadoodii ay ciriiri ku jirto maxamed colaad xasan oo istuudiya la fadhiyo ayaa arrintaasi warbixinta nooga diyaariyey
darawaliinta tagaasida u shaqeeya habka qadiimiga ah ee dalkan maraykanka ayaa bilaabay inay ku biiraan ururada shaqaalaha si ay u yeeshaan cod ka difaaca xeerar ay u arkaan xaqdarro oo ay ku soo rogaan dowlad hoosaadyada gobollada maraykanka iyo caqabadaha ka soo wajahaya shirikadda cusub ee uber oo ah shirkadda rukhsadda tagsi siisa shakhsiyaad caadi ah oo wata gaadiid aan astaan lagu garta lahayn arrinta ugu culus ee muranka weyn uu ka taagan yahay ayaa ah tartanka dhinaca suuqa iyo macaamiisha ee ay soo kordhisay sharikadda uber oo iyadoo adeegsanaysa farsamo casri ah taleefanka gacanta oo internet lagu xiray isku xiraysa rakaabka tagaasida doonaya iyo shakhsiyaad wata gawaaridooda gaarka ah hase yeeshee ruqsad iyo saami wadaag ay ku wada shaqeeyaan sharikadda jamaal maxamed waxa uu ka mid yahay tagsileyda soomaalida ee magaaladan washington d c waxa uu ka warramayaa sida ay ku shaqayn jireen iyo culayska ay shirikaddan uber ay ku soo kordhisay shaqadooda iyo noloshooda tagsidu ilaa kontonkii sano u dambeysay waxay ahaayeen very regulated industry oo ah in aada loo sharciyeeyo oo la fiiriyo qofku inuusan dembi hore u gelin in daraibankiisa ama wadadiisa ay aada u fiican tahay in uu shuruudo inuu gato insurance insurance waxa la yidhaahdo ah in ay baabuurtu ay gataan commercial insurance oo ah kuwa businesska ku jira canshuur ka badan ay bixiyaan ayaan ahayn inspection baan marnaa baabuurka waxaa la jeegareeyaa ama la fiiriyaa laba jeer sanadkii marka waxay ahayd dad aada loo fiiriyo oo shacabka intaan lagu sii deyn la hubiyo inay u qalmaan inay ka shaqeeyaan magaalada lacag fiicanna waan ka sameyneynay reeraheennii iyo carruurteenniina waa ku korsanaynay waxaa dhacday inuu kambanigan oo technology company la baxay uusan uusan shuruucdaasoo dhan marin inuu isku xiro un qof raba taxi iyo qof raba inuu soo qaado baabuur kasta ha wato qof kasta ha ahaado meel kasta ha ka yimaado in uu telefoonkiisa uu usoo dhaco meeshuu degan yahay iyo nambarkiisa kadibna ay tagaan ay soo qaataan ayagoon wax shuruudna marin wax dowladana ay la xiriirin ay business to business la yidhahdo qof qofku wacday oo uu soo qaaday aadan cusmaan oo tagsilo ka ahaa magaaladan washington muddo shan iyo toban sannadooda ayaa qaba in marka laga soo tago saamaynta culayska dhaqaale iyaga soo wajahay uu ku leeyahay noloshooda iyo tan qoyskooda in saamayntu ay gaarayso ehelo iyo qaraabo laga yaabo in tagsilaydu ay ka taageeraan nolol maalmeedkooda oo ku nool soomaaliya tagsilaha markuu baxo wadada markuu tago lacagtuu samayn jiray nuskeeda ka yar buu sameeyaa maanta marka dadkii soomaalida oo darawaliinta u badnaayeenoo caruurtooda iyo ama haddii ay ahaayeen dad oo keligood ah ay soomaalidii wadanka joogtay u diri jireen hooyadooda iyo aabahooda iyo adeeradooda iyo abtiyaashooda iyo qof walboo soomaaliya waa taqaana qof unbuu lacag u diraa marka arrintii carqalad weynay ku noqotay haddi qofkii hadduusan lacag haysan u degan yahay magaalo qaali ah oo usoo guuray magaaladan qaali ah si uu taxi ugu wado lacag ugu sameeyo uu lacagtiina ka laayahay waad iska garan kartaa colaado dhibaatada ay keeni karto inuu ninkii isku yaro buuqo dhaho war maxaa qaldan ku qasabta hataa inuu magaalo kale iskaga guuro oo iskaga baxo shaqadii oo dhan sidaasi uu sheegaya aadan cusmaan dadka ay mushkiladda la soo diristay tagsileyda ay ku qasabtay inay shaqada tagsiga isaga tagaan oo ay meelo kale nolol u raadsadaan waxaa ka mid ah xasan geney oo xitaa isaga tegay agagaarka washington waxaan weydiiyey waxa isaga ku kalifay inuu shaqadiisii iyo magaaladii uu muddo ku noolaa uu ka guuro
waa mahadsantahay colaadow muddo badan ayaan meesha ka shaqaynayay markii aan arkay xaaladda businessku inuu hoos u dhacay shirkado cusubna ay kusoo kordheen sida maaragtay hubur oo kale oo businesskii tagsiguna uu hoos u dhacay ayaan go-aansaday in aan bedesho nolosha ama aan maaragtay meelo kale oo dhaamaa nolosha meel dhaanta in aan raadiyo sidaas darteed ayaan maaragtay u go-aansaday in aan shaqadii kaga tago oo aan adduunku aweyn yahay aan dhinacayga ka gala america haddaba si ay culayskaasi haysta u wajahaan darawaliinta tagaasida ee d c iyo aggaarkeeda ayaa samaystay iskaashato ay ku midaysan yihiin iyagoo kaashanaya urur shaqaale oo la yidhaahdo timister waxa ay dacwado ka gudbiyeen shirikadda cusub ee uber maxamuud samatar waa guddoomiyaha isutagga tagaasilaydaasi islamarkaana ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda shaqaalaha wallaahi codka tagsiliyeeda walaal waa la maqlay oo waxaanu samayna mudaaharaad bay sameeyeen saa la socota waa ka aragtay tviyada waa ka hadalnay waxya badan baa ka hadalnay yacni way jirtaa inay yacni wixii moogtahay dacwaddii way socotaa laakiin sidaa la socota baan ke virginia inaa la socota maaqan dacwad baa ka taalla washington ayaan dhaweyd waxaa jira sharci ay baasgareeyeen taas iyada ruuxeeda weli hadal baa ka taagan marka way jirtaa dadaal la wado laakiin dadaalkii wakti bay qaadanaysaa maxkamadaa laisla tegaya waanan rajeynayna inaan ku guulaysano hadii ilaha yirahdo tagaasilaydan uu maxamuud ka hadlayo ayaa ku doodaya in sharikadda uber ay sharci darro ku shaqayso gaar ahaan in aanay lahayn caymis buuxa darawaliinta ka diwaan gashanna aan la marsiin baaris islamarkaana gawaaridooda aan la kontaroolin xeerarkaas oo dhammaan lagu dhaqo sharikadaha tagaasida ee caadiga ah sharikadda bixisa adeega tagaasida ee uber ayay aaminsan yihiin in lagu dhaqo xeerar ka dabacsan kan tagaasida caadiga ah halisna ku keenay shaqadooda inaan laga talagelin xeerarka lagu soo rogo mashiinnada shirikadaha kredit kaarka oo lacago ku dallaca tagaasilayda marka qofka rakaabka ah ee ay qaadayaan uu adeegsado kaararka lacagta kuna bixiyo mashiinno lagu xiray tagsiyadooda waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha ay tagsilaydu ka cabanayaan nalal lagu qasbay inay saqafka kore ee tagaasidooda ku xidhaan iyo rinji qaali ah oo marka muddo la joogaba mid lagu soo rogo inay gaadiidkooda ku buufiyaan intaasi waxa usii dheer sida uu sheegay maxamuud ganaax joogto ah oo lacag qaaliya la duldhigo yacni ganaxyo badan baa la saaraa markay meel qalada dhigtaan markay qof ay wadaan ama meel qalada ay ku dejinayaan adigu waxyaabo badan oo galaaxa oo iman kara sida muxuu ahaa inayna qorin warqadan la yidhaahdo manifesta la yidhahdo lakin warqada ay ku qorayo qofku waxyaabaha uu maalintaas inta qof uu qaaday meeshuu geeyey qiimahay ahayd waxaas oo dhan marka ganaaxooda waa ganaax kala duwan weeye marka ganaxyadaas ayaa misana waxay yihiin ganaxyo aada u qaaliya marka kuwaas oo kale markay noo yimaadaan waxaan u raadinaa inaan looyaro u qabano ama nin u dooda oo yacni usoo muxuu ahaa ka dhima ama ganaaxi ama ganaaxiba in laga dhaafo ay noqoto maxkamada markay aadaan dadka taageersan sharikadda uber ayaa iyagu dhinacooda u arka fursad cusub oo wakhti ahaan iyo xeer ahaan aan culays badan lahayn wakhtiyada firaaqada ay leeyihiinna ay gawaaridooda qaaska ah ku shaqatay karaan waxaa kaloo ay dhaliilayaan qaababka gaboobay ee aan teknolojiyadda casriga la shaqayn karin ee ay sharikadaha tagaasida ee d c ee qadiimiga ah weli ku howlgalaan waxaase laga yaabaa in culaysyadan soo kordhay ay horseedaan in tagsilaydu ay xal u helaan arrimo ka ballaaran baratanka suuqa gaar ahaan xuquuqahooda iyo xeer shaqo oo dabacsan aad iyo aad ayaad umahadsantahay maxamed colaad xasan ayaana warbixintaasi noo diyaariyo oo soo jeedinaya halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington